Munaasabad lagu soo bandhigayay baahiyaha cadaaladda iyo amniga ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Jubbaland Bishaar Aadan Geedi wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Marwo Cadar Cabdulaahi Ismaaciil xildhibaano odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay afhayeenka salaadiinta Jubbaland ogaas Cumar Xiriig wuxuuna sheegay inay markaa muhiim tahay in la hormariyo cadaaladda amnigana laga shaqeeyo waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa ee, wixii aan juhdi soo gelinay baarlamaankii baa fadhiya wasiiradii baa fadhiyaan inteenan marka markii jubbaland laga tago waa xignaa toddoba qodob baa la soo saaray hal sanaan ka soo wada shaqaynayna marka waxaan dhihi lahaa ee, miro badan baa meeshaan ka soo bixi doona unid kasta iyo dowlad kasta weel jirtaba inta markaa kabineetka kuwa jirta isku shaqada dadka way iska xigaan dowladoo dhan baa saa ku dhisan marka dadka gabdhaha way badan yihiin dadku way badan yihiin leeskoodina ma hayna marka leeskoodina aragna waa ficnaan lahayd haddii la doono baadigoob ha ku jiro haddii la doono salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka kale qaar ka mid ah xildhibaanadii kasoo qayb galay kulanka ayaa iyaguna ka hadlaya runtii amnigii cadaaladdan qofna ma noolaan karo amni darro qofna ma noolaan karo cadaalad darro amniga marka laga hadlayana waa ilaalinta qofka naftiisa iyo maalkiisa weeye isla markaana in laga hortago dembiyada abaabulan ee khatarta bulshada u keenaya marka waxaan rabnaa dhammaanteen inaan gacmaha isqabsanno isku duubnano ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa soo xiray kulanka horta waxaa ilaahay mahadii ah borogaraam aan soo wadnay muddo sanad iyo dhowr bilood ah waqti badan naga qaatay waxaan horta juhdi la gelinin mirahooda lama helo Ee, waa sax siduu sheegay maxaan ku yidhahdaa mas-uulkii ka socday eeg walaksays toddobadan qodob marka bulshada in badan ba ilaa iyo afar iyo toban qodob baa la soo saaray in qodobadii la kala reebo in baahiyaha say u kala mudan yihiin loo soo kala xulo yaa waqti dheer naga qaatay intaanay nala soo gaartay si dadka loogula soo noqdo waxay gudbisadeen intee la soo gaarsiiyey maanta waa idinku soo sidnay bulshay